asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habe wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareegiga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsani magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir madaayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculaaiyo shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
ismaqan wanaagsan saaxiibyal habeen wanaagsan waa habeenimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay afar labaatanka bisha saddexaad ee maars sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareegan kusoo qaadan doonaan waxaa qeybka noqon doonaa waxaa sii kordhayay khasaaraha ka dhashay weerarkii ismaadaaminta ee xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo lagu bartilmaameedsaday mas-uuliyiin dad shacaab ah waxaana la xaqiijiyay dhimashada ilaa iminka afartan iyo sideed qof waxaana dhaawacyadu markaa ay gaarayeen ilaa iyo boqol sideed waa boqol iyo sideed sida uu xaqiijiyey madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guud abu xuseen oo maanta shir jihaad ku qabtay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan
inta noola xaqiijiyey inay ku naf waayeen ilaa afartan iyo sideed qof ayaa noola sheegay inay ku naf waayeen dadka dhaawacmana ilaa boqol iyo siddeed qofood inay gaarayaan ayaa noola sheegay dhaawac kala duwan ah
caawayaad maqli doontaan saaxiibaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka qayb galay salaada janaasada allah u naxariistay xildhibaan aamine maxamed oo markaa meydkeeda maanta la keenay magaalada muqdisho warar arrimahaas ku saabsan ayaad maqli doontaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa ka tacsiiyey sidoo kale waxaan idiin soo gubi doonaa oo barnaamijkeena qayb ka noqon doona mas-uuliyiintii ku dhaawacmay qaraxii xalay ka dhacay magaalada beledweyne waxaa ka mid ahaa wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan dalsana ayuu ugu hormay wixii xalay ka dhacay beledweyne
cabdiqaasayaa inuu ahaa qof wax isku soo xiray oo asaga laftiisa dilaayay oo dadka kalentana dilaayay marka taas wuxuu ka dhacday wuxuu ka dhacay agagaarka madaxtooyada meesha laga galo meel ku dhow marka anigu kaasaan goob joog ahaa kaas markuu dhaco dad qaarkana ay dhinteen qaarna ay dhaawacmeen markii dhaawacii la qaaday oo isbitaalka la geeyey marka muddo kadib intaas waa lagu mashquulsanaa
warar arrimahaas ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doonaa taliyaha qaybta booliiska ee gobolka hiiraan waxaa ah uu markaa sheegay in ciidamada booliiska ay ku raajoogaan baaritaani la xiriira sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dadkii ka dambeeyey ama la shaqeeyey kooxihii markaa ka dambeeyey wararkii ka dhacay magaalada beledweyne wararka ugu waaweyn ee beledweyne ayaa caawa si gooniyaha diiradda u saari doonaa saaxiibaal qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doonaa ururada bulshada rayidka waxay war ka soo saareen xaalada dalka iyo arrimaha doorashooyinka sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed gele waa axmed gele xaaf waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne qodobadaas iyo wax soo kordha caawayd maqli doontaan saaxiibayaal cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya cabdinaasir maxamed maxamuud dhawaanaha barnaamijka waa soo saara halkan idinkala socodsiin doona ee kusoo dhawaada mar kale
w waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaaladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
saaxiib yaal habe wanaagsan ayaan hawdan kalehe barnaamijka wariiga wararka afar labaatanka saacraadi haddalsana magaalada muqdisho dhageysanaysaan qaybaha ugu horey barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelaynaa oo intiisa badan aan diraddu ku saari doono wararka la xiriira wararkii ismidaaminta ee xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo lala bartilmaameysaday mas-uuliyiin kala duwan iyo dad shacab ah islamarkaana bartilmaameedka gaarka uu ahaa allah u naxariistay xildhibaan aamiyo oo markaa kamid ahayd xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya imarkaana doonayday inay mar kale kursiga ay kusoo laabatay hub boqol soddon iyo shan hase yeeshee wixii magaalada beledweyne xalay ka dhacay ayaa wax walba isbeddel ay keeneen tirada khasaaraha ka dhashay weerarkaas ayaana sii kordhaya marba mar ka dambeysa waxaana dhinacyadu la fahansan yahay in ay weli ay wadaan baaritaano kala duwan oo lagu xaqiijinayo ilaa iyo halka ay khasaaraha ka dhashay weerarkaas baaxadiisa uu la egyahay ee shacabka ay u xaqiijinayaan muslimiinta maamulka hirshabeln ay weli ay ku horan yihiin haddaba tiro hordhaca waxaa maalinta warbaahinta la hadlay ee xaqiijiyay madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaafi xuseen oo si adag u cambaariyey falkii xalay ka dhacay magaalada beledweyne madaxweynaha ayaa u tacsiiyey ehelada iyo qaraabada xildhibaan aamine maxamed cabdi mas-uuliyiinta iyo shacabkii ku nafaayay wararkii halkaa ka dhacay waxuu madaxweynaha ugu dambeyn amray maamulka gobolka hiiraan iyo laamaha ammaanka in ay adkeeyaan ammaanka baaris dhamaystirna ay ku sameeyaan wixii ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ah fal dadka soomaaliyeed si weyn quluubtooda u gelgelay madaxweyne calaguudlaba ayaa carabka ku dhuftay in ilaa iminka wararka soo gaaray ay sheegayaan dhimashada afartan iyo sideed qofood ay gaarayaan dhaawacna boqol iyo sideed qofood ay sii cagaceenayaan sida uu sheegay islamarkaana ay jiri karaan dad kale oo dhismayaasha kusoo dumay islamarkaana dhinacyada gurmadka deg degaana ay ku holayihiin sidii loo soo saari lahaa waxa uu markaas madaxweyne calaguudlaabe oo uu kale uu sheegay in muhiim ay tahay in dadka soomaaliyeed ay u midoobaan ama ay ka hortagaan weerarada ka dhanka al-shabaab
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa dhacday musiibo xalay fiidkii ayaan magaalada beledweyne waxaa nagu qabsatay musiibo xaqiiqdii inteeda la eg waxaa ku baxay dad bulshada indheheediia caqligeediia isugu jira siyaasiyiin culamaa udiin ganacsato iyo dadka dadka dhaqi jiray intaba isugu jiran oo bulshada runti ahaay indhihii bulshada ahay ayaa ku baaba-ay waxaan leenahay intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantana ilaahay caafiya ayaan leenahay naf iyo maal badan ayaa lagu waayay laba qarax oo kala duwan ayaa ka dhacday magaalada midkii hore wuxuu ahaay qof naftiis ahliga ah ayaa isku duubay ama dhexda ka galay mas-uuliyiin socoto ay ka mid aheeday xildhibaanad aamine maxamed cabdi allah u naxariistee iyo dad kaloo qaaliyahoo la socday intaba meeshii ku naf waayeen wax dhintay iyo wax dhaawac- dhaawacmay noqdeen dhaawacii markii la qaaday na waxaa la kulmay qarax gaari oo asagana dad badan oo bulshada maaragtay muhiimkeedii oo indheheedii iyo caqligeedii yahay goobo ay ku sugnaayeen oo ganacsato leh oo bulshada qaybahooda kala duwan leh iyo waxaa kulmay gaarigii weday dhaawicii ayaa hal meel qaraxaasu iskula qabsayey waxaa baaba'ay oo ku naf waayey dad badan oo ummadda muhiim u ahaay annii ahay dad ganacsataa iyo dad muxuu ahaay magaalada indheheediiya intaba waxay ku naf waayeen eh, goobtii runtii xalay ilaa haddeed waxaan aruurinaynay xogtii la aruurinayay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay in la ogaado ayaan intaas lagu mashquulshanay dad badanaa jiro guryo ay ku dumeen musiibo runtii inteeda la eg ayaa dhacday waxaan leenahay intii dhimatay ilaahay u naxariisto intii dhaawacantana ilaahay caafiya ayaan leenahay inta noola xaqiijiyey inay ku naf waayeen ilaa afartan iyo sideed qof ayaa noola sheegay inay ku naf waayeen dadka dhaawacmana ilaa boqol iyo sideed qofood inay gaarayaan ayaa noola sheegay dhaawac kala duwanah Eh, wa- inta dhaawacantana waxaan leenahay ilaahay caafiyo dadka dhaawaca ee liitana insha allah haddii lay raalli ka noqdo meel kaste wax looga qaban karo ayaan u qaadi doonaa haddii lay raalli ka noqdo inta dhimatana ilaahay u naxariistaan leenahay bulshadan waxaan leenahay maalmaha doorashooyinka nimankan argagixisada aho nabadiidka aho waxay ku dadaalayaan nambar kasta ee meel isugu yimaado ummaddan indheheeda ama caqligeeda ah inay waxyeeleeyaane waxaan leenahay aada ha loo foojignaado ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwanna waxaan leenahay ha la laba jibaaro dadaalkii ha la foojignaado aad iyo aadna ha loo dadaalaan leenahay amniga ha la adkeeyo insha allah haddii lay raalli ka noqdo ma niyad jibi doono bulshada adeegii loo haayay hadday doorasho tahay iyo hadday horumar tahay intaba waa laga shaqaynaa insha allah haddii lay raalli ka noqdo allahna tala saarahaynaa waana dadaalaynaa bulshadana waxaan leenahay ha la foojignaado hala foojignaadaan leenahay laama amnigana waxaan faraynaa inay amniga laba jibaaraan oy adkeeyaan allana waa tala saaraynaa insha allah haddii ilay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin maamulka gobolka iyo mas-uuliyiinta ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan faraynaa in amniga in amniga wax badan laga bedelo lasii laba jibaaro dadaalkii la dadaalay in lasii laba jibaaro intaas ayaan faraynaa aad iyo aad aad- kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaab xuseen oo wararkii ugu dambeeyey khasaaraha sii kordhaya ee weerarkii beledweyn ka dhacay faahfaahinayay dhinaca kale mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka qayb galay salaada janaasada ee allah u naxariistay xildhibaan aamino maxamed cabdi oo maanta meydkeeda la keenay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble mas-uuliyiin ka tirsan dowladda madaxdii hore ee dalka ayaa salaada janaasada kula tukaday ama ku tukadaba meydka allah u naxariistay xildhibaanad aamine maxamed cabdi iyo xildhibaan hore cali cabdi dhuxul oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxii beledweyne xalay ka dhacay oo lala bartilmaameysaday salaada janaasada kadib qaar ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa markaasi dhankooda la hadlay warbaahinta kana tacsiiyey marxuumadda markaa ma tacsi u diray ehelada qaraabada iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ee markaa ka baxday xildhibaanad aamine cabdi maxamed
rasuulillah innaa lilaahi waa innaa ilaahi raajicuun Een, maanta waxaa halkan aan isugu nimid ee, walaasheen geeridii ku timid xildhibaanad aamin maxamed cabdi ilaahay sabar iyo iimaan ha naga siiyo qarankii ka baxday iyo qoyskii ay ka baxday intaba ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qalbiga u qaboojiyo ayadana qabrigeedaas u waasiciyo Een, dhib weynaa meesha xali ka dhacay Een, runtii een, een, dhaawac badanaa jira dhimasho badanaa jirta ilaahayga subxaanahu watacaala ha u boogadhayo intii dhaawacantay intii dhimatayna allah ha u naxariisto Eh, waxaan u mahad celinayaa een, mas-uuliyiintii madaxweyneyaalkii ra-iisul wasaareyaalkii ka soo qayb galay ee nagala janaasada nagula tukadeen waa u mahad celinayaa dhammaantiin bahda saxaafadda haddaad tihiin iyo xildhibaanada federaalka ee kasoo qayb galay intaba waan u mahad celinayaa allah ha u naxariisto barkay codkayga waa gogo'a ma- si saxa mu u hadli kari xaloo dhan ma seexanin ma dhimashadeedii marka la ii soo sheegay walaasheen allah ha u naxariisto kitaabkeeda midigta allah ha ka siiyo janatulfirdowsi ayaan ugu ducaynaynaa wax kale oo qaban karno ma lahan intii la dhimatana allah ha u naxariisto intii dhaawacana allah ha bogeysiiyo Een, awalan xildhibaanadda waxaan ilahay uga baryaa inuu dembigeeda dhaafo qabarkeeda ilaahay uu hagaajiyo iyo su-aasha ilaahay u fududeeyo ehelkeeda iyo qaraabadeedana waxaan leenahay samar ima allah ka siiyo iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed
lah inaa ilaahi raajicuun kulu nafsi daaqatulmowt Een, marka ugu horeysa waxaan ka tacsiyeynaynaa geeradii ku timid walaasheen aamine maxamed cabdi xildhibaanadii qaran ilaahi subxaana watacaala ha u naxariisto ummadii soomaaliyeed iyo ehel iyo qaraabo iyo ay ka dhimataan rabbi subxaana watacaala sabr iyo iimaan allah ka siiyo runtii waa geeri xanuun badan waa geeri aan ka wada naxnay xalli ilaa maanta ma garan karno ma aragta waxaan dareemayno waana ka xunnahay Eh, inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun Eh, waxaa waaye waxaan maanta halkan isugu nimid oo aan ka tacsiyeynaynaa geeridii xanuunka badnayd ee qalbiyadeenna taabatay ee qalbiyadda ummadda soomaaliyeed oo dhan taabatay Eh, ah, xildhibaan aamine maxamed cabdi gacan ka xaq daran ayaa dishay qof kastaba geerida waa dhadhaminaysaa laakiin geerida ayaa kala xanuun badan geeri waxay ahayd muudkeenna beddeshay geeri waxay ahayd dareenka dadka soomaaliyeed oo dhan beddeshay ilaahay ha u naxariisto kooxaha argagixisada oo arxanlaabayaasha ah mar kasta waxay laayaan iliidka dadka soomaaliyeed
weli waxaan ku guuldarnaa barnaamijka wareega qeybihiisa hore arrimaha ku saabsan weerarkii beledweyne ka dhacay dhimashada dhaawaca badanna markaa sababay taliyaha qeybta booliiska ah ee gobolka hiiraan isaaq al cabdulle oo dhankiisa warbaahinta la hadla ayaa sheegay in ciidamada booliiska ay wadaan baaritaano la xiriira sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dadkii la shaqeeyey kooxihii ka dambeeyey weerarkii xalay ka dhacay magaalada beledweyne waxa uuna yidhi
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وهرين waxaan leenahay inta meeshan ku dhimatay iyo goobta kale oo qarax ka dhacay ba Allah u naxariisto dadka ku dhintay oo Soomaaliyeed ee sida la socotaan xalay abaara labada saac ayaa qarax wuxuu ka dhacay afaafka hore ee xarunta gobolka ee meeshaas waxaa ku geeriyooday ee dad aad u fara badan oo ay ka mid ahayd xildhibaanada aamina Allah u naxariisto naxariista janna Allah siiyo ee meeshaas ilaa 15 qofood camal ayaa ku dhimatay qaraxa markuu dhacay kadib wixii dhaawacyo ahaa meeshaas ka dhacay iyo meydidkii een, sida caadadu tahay waxaa la keenaa isbitaalka weyn isbitaalka dadka yimid oo dee eheladooda ka fiirinaya ama eheladooda iyo dhaawacyada isku jireen iyo dadkii dhaawacyadooda soo qaaday ayaa haddana gaari kale oo gaari noocan la yidhaahdo ee noohada la yidhaahdo ayaa waxay isku qarxisay isbitaalka hortiisa waa aragtaan isbitaalka si u burbursan yahay isbitaalka weynaa magaalada beledweyne goobaha ganacsiga si u wada baabeen oo arkaysaan meeshan gaari qarax aad iyo aad u xoog badan ayaa ka dhacay Ee, dadka ugu badan halkan ayay ku dhinteen dadka hilbahoodii ilaa xalay ilaa saaka ayaan guraynay dad badanna dadkii shacabka ahaa ayaa dhaawacyada iyo meydadkii meelaha- ma- maadaama wakhti habeen ay ahayd ka qaaday Een, hadda waxaan wadnaa tirkoobkii muxuu ahaa dadkan sian u xaqiijin lahayn meeshan ku dhintay Ee, waxaan qiyaasaynaa inay tiro aad iyo aad u badan tahay inta hadda aan hubno waa soddon tiro kor u dhaafayso inay kasii badan yihiinna waan rajayn waan u malaynaynaa marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed oo meeshan ku dhintay waxay ahaayeen dad shacab ah waxay ahaayeen dad ganacsato ah waxay ahaayeen dad muxuu ahaa dhaawacyadii iyo iyo eheladoodii dhaawacantay u- u yimid Een, intaan hadda aan ognahay wax mas-uuliyiin ah ama wax een, muxuu ahaa maamulka dowladda ka tirsan gabadhii xildhibaanada ahayd oo aamina baan hadda ka garanaynaa iyo nin xildhibaan hore ahaa oo xildhibaan dhuxul la yidhaahdo asna qarax halkan ahaa ku dhintay Ee, dadka intiisa kale waxay ahaayeen dad shacab ah oo dhallinyaro iyo dumar iyo u badan u- ay ahaayeen Een, meydadkoodii ilaa xalay baan meeshan ka guraynay dhaawacyadoodii isbitaalladay yaallaan Ee, dowladda federaalka iyo dowladda dowlad goboleedka hirshabeelland waxaan ka rajaynaynaa inay dhaawacyadaas wixii dardaran oo aanan aanan muxuu ahaa ii sheeg aan halkan lagu dabiibi karin dad badanaa jira oo dhaawacyo culus ay soo gaareen sidii gurmud loogu fidan lahaa oo isbitaallada waaweyn oo sida muqdisho kale loo geyn lahaa iyagana gurmud loogu sameeyo dadka reer hiiraanna waxaan leenahay war waad arkaysaan wax dhimanaya oo dhiiggooda daadanaya waa shacabkii weeyaan nimankan kalama jecla dadka soomaali dhiiggoodan bay u baahan yihiin cid gaar taarget uga ah ma jirto taarget waxaa u ah shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay dhiiggooda daadiyaan taarget u ah waxaan leenahay marka ciidamada shacabka haddii aad la shaqaysaan dee xaafadihiinay ku jiraan guryihii ku jiraan ayay ka soo ambabaxayaan ayagaa lagu qarinayaa waxaan leenahay marka haddii aad qariso ama gurigaaga aad ka soo sheegi weyso ama intaad information hesho aad ciidamada amniga la soo xiriiri weyso walaalow ama adaa ku dhimanaysid ama walaalkaa ku dhimanaya ama mid kaloo ehelkiina ku dhimanaya waxaan leenahay marka shacabka si dhiiggiina loo badbaadiyo aan hal meel hal hal dhinac ayaan ugu wada jeesana cadowga Een, ciidamada dowladdan hadda sida la socotaan hadda baaritaano iyo xaafadaha kala duwan ee gobolka ee magaalada beledweyne ay ku wadaan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaan dhibkan dhacay dee dad isqarxiyey oo naftoodhalegayaal ayaa ka dambeeyey laakiin dadkii soo abaabulay iyo meelihii laga soo abaabulay iyo xarumihii iyo meelihii ay ka yimaadeen insha allahu tacaala dadkii baa kulley dad baa jira waxaan shaqo ku lahaa inaan ciidamada amniga ay gacantooda soo geli doonaan waan rajaynaynaa insha allahu tacaala shacabkana ayagana waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan inta ku dhimatana waxaan leenahay mar labaad allah u naxariisto shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
asalaamu calaykum halow kabtan saleebaani dheh baay baay covid sagaal iyo toban mar kale waa salaamadtihiin asxaabay dhammaantiin maanta waxaan hayaa farriin aad u xiiso badan oo ka socota khadar oo ku nool magaalada boorama malaha idinkuba sheekadan waa la wadaagtaan waxa uu yidhi kabtan salaabaan mar walba xaaskaygu aad bay u warwaraysaa sida ay dadku naga aaminsan yihiin oo ay fikir khaldan nooga haystaan haddii aan aadno kulammada aroosyada suuqyada iyo xitaa jaararka sababtoo ah waxaannu xidhannaa afsaab khadarow xaaskaaga waxaad u sheegtaa inaanay warwarin waxaan kugula talinayaa inaad sii wadataan xidhashada afsaabka sababtoo ah qof kasta oo xidha afsaab kama aha kabadbadis iyo istusnimo balse waxay caddaynaysaa taasi dadaalku ugu jiro badbaadinta qof walba sababtoo ah koronafayrisku wuxuu ku faafaa marka dhibco yaryar ay ka soo baxaan sanka ama afka qofka marka ay hadlayaan ama ay qufacayaan ama ay hindhisayaan ama mararka qaarkood ay xitaa xoog u neefsadaan sidaa awgeed markaad xidhato afsaab waxaa keliya u bannaan inay ku yidhaahdaan waad caqli badan tahay bal aan kuu warramee aniguba waxaan xidhanahay afsaab bal ii soo dira farriimihiinna ii sheegaya sidaan u caqli badannahay xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo bye bye covid 19 fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c media action iyadoo qaybka ah mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo unilifa
barnaamijka wareegi wararka afar labaatanka saacadaade hadalsan magaalada muqdisho ayaa weli dhegeysanaysaan saaxiibayaal wararkii ayaan kusii socon laha oo hordhac barnaamijkeena aad hore ugu soo maqsheen mas-uuliyiinta ku dhaacmay qaraxii ka dhacay magaalada beledweyne waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan waxa uu markaasi la xaqiijiyey in qaraxa uu dhaawac uu kasoo gaaray weliba kii hore ee sida tooska loola beegsay allah u naxariistay xildhibaan aamino maxamed cabdi kaa wixii ka dambeeyeyna mid kale oo gaari laga soo bixiyo xilaamaa qaraxana lagu weeraray dhaawacyadii lagu qaadayay kii hore haddaba wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan oo dalsan waraysi siiyey ayaa ku faahfaahiyey wixii xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan halka uu joogay marka uu qaraxa dhacayay iyo jabiga guursada isku bedelay khadka telefoonka ee magaalada beledweyne ayaan kula xiriray markore waxaan weydiiyey bal xaalad magaalada sida ahayd
masiibo weyn inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun dad badan oo qiimo leh oo sharaf lehna way ku dhinteen qaar kaleentana way ku dhaawacmeen marka xalay waxaa dhacay eh, laba qarax oo isdaba socotay oo labada waxaan filayaa inay ahayd coordinated oo loogu talagalay in mid haddii ma arkaysa uu dhaca ka kalena eh, uu sii dhici doono laysla qorsheeyey sidii ma arkaysa la arki jiray eh, waagii hore dadka waxyaabahaasna ay samayn jireen marka marka arrintaasaa dhacday masiibo ah eh, ilaahay dibnatana u naxariisto
waayahay een, bal adigu waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiintii markaa goobta ay wax ka dhaceen joogay bal ma noo sheegi kartaa marka een, halka ay sida wax ay ugu dhaceen ma xarunta lamagalaay bay ahayd mise madaxtooyadu bay ahayd meesha
horta labada qarax waxaa u dhexaysay muddo qiyaastii adiga waxaan dhihi karaa labaatan daqiiqa ama nusa saac ayaa u dhexeeyey Eh, kan hore waxaan qiyaasayaa inuu ahaa qof wax isku soo xiray oo asaga naftiisa eh, dilayay oo dadka kaleentana dilayay marka taas wuxuu ka dhacday wuxuu ka dhacay agagaarka madaxtooyada meesha laga galo eh, meel ku dhow marka anigu kaasaan goobjoog ahaa kaas markuu dhaco dad qaarkana ay dhinteen eh, qaarna ay dhaawacmeen markii dhaawacii la qaaday oo isbitaalkii la geeyey marka eh, muddo kadib intaas waa lagu mashquulsanaa oo dad badan ay dhexda kasii raacan oo lasii xoomay oo dadkii loo kaalmaynayo irid cusbitaalka agteeda ayaa markaas haddana baabuur eh, nooha ah oo soo raray oo qarax iyo waxyaabahaas laga soo buuxiyey ayaa meeshii haddana mar labaad eh, ku dhacay marka arrintaasaa tii dambaa waxay keentay marka khasaare weyn oo culus marka saasay u dhacay waayahay een, marka adigu qaraxii koowaad ayay marka waxyaalo ay kaa soo gaareen Eh, aniga marka loo fiiriyo haddee bahalka dhimashada iyo dhaawaca intii la egyihiin iyo impactiga uu keenay waxaan dhihi karaa wax we- wax we- dhaawac yaroo iska xagtina ay soo gaaro laakiin wax weyn ma aha Eh, ma aha wax life threatening ma aha wax wax nafsada ee dhib u keenayo ma aha oo lafna ma ega jibin eh, xididna ma go-in ilna ma dhicin eh, dhiig badanna ma bixin Eh, marka meel yaroo ma arkaysa xabadka ma aragta ayaa surigar uu uu uga jeexay
waayahay waxyaabaha la isweydiinaya waxaa ka mid ah een, bal goobta uu falka ka dhacay maxaa ka socday intaas oo mas-uuliyiinna maxaa halkaa iskugu keenay doorasho kuraas qaarkood baa la ogaa inay magaalada ay ka socotay dhinaca kale adduunka halkaa maxaad ka qabanaysiin
Eh, dadku ma walba danula uu leeyahay maogtahay siyaasada u joogaan iyo dana kale marka anigu markaas waxaan kusii socdoon gelaya madaxtooyada Eh, xildhibaanada dhimatay xildhibaanada aamin allah u naxariistay ayadana xagga kale kasoo socotay meesha aniga aan ka mid waxaan oppositekeeda ayadana waxaan filayaa kolba jidkay soo maraysay ma madaxtooyada u socotay mise meel kale u socotay ma garanayo marka dariiqa la wada maraya dariiqana xoogaa busy u ahaa marka marka halkaasuu ka dhacay laakiin waxaan filayaa in eh, target targetka eh, xildhibaanada ay ahayd oo iyada laga doogsanayo waan gartay mar haddii aad eh, joogta ka war hesheen qaraxa jawiga sabab buu isku bedelay Eh, de markaas maba maba xasuusan kartid maogtahay waxaa weeyaan eh, eh, trauma aad dhexgalaysa aniga waa waa shock igu dhacay Eh, impact ma arkaysa oo nafsiyan ama psychologicala markiiba aa kugu dhicaysa haddii wax eh, physical aysan kugu dhicin xataa marka muddadaas yarka ah oo kadeedka ah jahwareerad jirtaa ma mataqaanid go-aanad qaadatid iyo meelaha u socotid Eh, dhigaha ma arkaysa aad wax ka maqli waaynaysaa eh, hadalka ku dhibaayo marka de waa waa i yaroo ma arkaysaa kadeed ah Eh, marka qofku wuxuu wuxuu eh, samaynayo mararka qaarkood ma garanayo marka marka saas saasuu xaalka u ahaa waan gartay maxaad ku tilmaami lahayd een, mudane sacaadatu wasiir wixii xalay ka dhacay beledweyn waa arrin ma arkaysa masiibo ah oo naf iyo maalba ay ku baxeen oo dad badanoo ma arkaysa qiimo leh oo sharaf leh ay ku dhaawacmeen Eh, iyo dad kaleba dadka dhammaantood waxaan aaminsanahay dadka kulli sharaf iyo karaam ay leeyihiin dad walba oo dhimatay sababta waxaa arkaysaa dhaawacantay oo dad waxay ahaayeen sharaf iyo karaamo leh eh, ku dhintay eh, kuna dhaawacmay Eh, marka naf walboo dhimatana waa annaga waxay noo tahay eh, qiimo weyn inoogu fadhisaa marka marka eh, waa arrin arrin aad looga tiira tiiraayoodo oo murugo keenayso eh, aanan aad uga xunnahay waana ka tacsiyeynaynaa waana ka tiiraayaysanaa
waan gartay gabagabadii waxaa hadda aada loo hadal hayaa in qarax uu ahaa mid siyaasadeysan oo lasoo maleegay shakhsiyaad ay fududeeyeen arrintaas adigu ma kuu muuqataa
wallahi ma garanayo Eh, ma ma arkaysa arrimahaas oo kale waa waa inay ku yimaadaan baaris iyo police case iyo waxaas waa inuu noqdaa marka ma ogi aniga eh, sida uu waxaa loo soo eh, abaabulay iyo eh, qaabka loo sameeyo ma garanayo haddaan saas yidhaahdo waa khaladan sameynaya
dhinaca kalena haddii aan eegno guddoomiyaha ururada bulshada rayidka muxiudiin cusmaan shaatax ayaa dhankiisa waxa uu markaa ka hadlay xaaladda arrimaha doorashooyinka iyo wararkii ama weerarkii dadweyne ka dhacay isagoona marka hore markaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka
bismi illahi raxmaan raxiim waxaan maanta aan halkan kasoo jeedinaynaa war-saxaafadeed ku aadan xaaladihii u dambeeyey ee doorashooyinka ee la xiriiray dhinaca dhamaystirka doorashooyinka iyo habsami socodka doorashooyinka iyo arrimaha la xiriiro doorashooyinka oo dhan maanta muqdisho afarlaatankii maarso labada kun iyo labaatan iyo labada dalada bulshada rayidka ee soonsa waxay aada uga xun tahay weeraradii ka dhacay shalay garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle cismaan iyo magaalada beledweyne kuwaas oo geystay burbur dhaawac dhimasho dad rayid ah oo aan waxba galabsan oo runtii ee, dhibaato xoog leh kasoo gaartay weeraradaasi shalay dhacay falka weerarka ka dhacay magaalada beledweyne waa markii labaad intii ay doorashooyinka socdeen sidaas darteed bulshada rayidka waxay cadde- waxay caddeynaysaa in aanan la aqbali karin in mas-uuliyadda mas-uuliyiinta u xilsaaran ilaalinta goo- goobaha doorashooyinka loo asteeyey ay sugi kari waayaan ammaanka muwaadiniinta ka qaybgalaysa doorashooyinka bulshada rayidka waxa ay mar- marar badan ka hadashay baahida loo qabo sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka muwaadiniinta musharaxiinta ah qaas ahaan haweenka u taagan ka qaybgalka doorashooyinka waxaan ugu aada ugu xunnahay dilkii loo geystay allaha u naxariistay xildhibaan aamine maxamed cabdi oo ahayd musharax u taagan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka kooiyo tobanaad waxaan tacsi u dilaynaa intii ku geeriyootay weerarkii shalay ka dhacay ee, ee, magaalada muqdisho iyo beledweyne intii ku dhimateen waxaan tacsi u dilaynaa waxaan ilaah u baryaynaa intii ku dhaawacanteen inuu caafimaad siiyo ugu dambeyn waxaan ku baaqaynaa in si deg deg ah baaritaan dhab ah loogu sameeyo weerarkii shalay ka dhacay magaalada beledweyne islamarkaana waxaan soo jeedinaynaa in ciidamada waxaan usoo jeedinaynaa ciidamada ammaanka hirshabeelle kuwa dowladda federaalk ee ku sugan magaalada beledweyne iyo amisomba oo mas-uul ka ahaa sugidda ammaanka doorashooyinka ay qurcad ka soo saaraan ciddii mas-uuliyaddaas lahayd wabilaahi towfiiq aada u mahadsantihiin
qaybihii dhexe barnaamijka horiga wararka afar labaatanka saaraadii hadalsina magaalada muqdisho ayaa dhageysanaysaan saaxiibayaal madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed cabdi kaari waa markaasi madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed ducaali geeli xaaf ayaa ku dhawaaqay maanta inuu u taagan yahay qabashadii xilka ugu sarreeya ee soomaaliya isagoo markaasi sheegay in uu markaa isbedel weyn uu sameyn doono haddii uu ku guuleysto xilka ugu sarreeya ee madaxtooyaha soomaaliya shir jaraad uu qabtay ayuu arrimahaas ku faahfaahiyey
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد maanta oo bisha maaris tahay afar iyo labaatan waxaan jeclahay oo doonayaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego inaan ahay musharax madaxweyne madaxweynaha dalka soomaaliya inaan u sharaxanahay musharaxnimadaydu way daahday laakiin ilaahay baan maaragtay ka baryahayay intaa in uu ii fududeeyo haddana wuu ii fududayn doonaa waana noqon doonaa ilaahayna ku kalsoonahay inuu ducadayda aqbali doono ilaahay unbaan ka baryayaa in uu ducadayda aqbalo dalkaanna uu madaxweyne iiga dhigo sidaad og tihiin dalka soomaaliya waxaa ka jira dhibaato badan diintii oo toban boqolaal firqo noqotay qabiilkii oo dib loogu laabtay waa hore waa laga soo tegay haddaa dib loogu laabtay ayada oo had iyo jeer diinta iyo qabiilkaba siyaasadda loo adeegsado siyaasaddii waxay noqotay mid lagu danaysto dadkana haba yaraatee aan loo danayn sidaas darteed waxaan doonayaa ilaahay hadduu ii garto waan aad iyo aad ayaan ugu rajo weynahay waxaan ballan qaadayaa anna ilaahay dartii inaan dadka diinta iyo dalkaba ugu shaqeeyo inaan diinta midayno inaan dadka qabiil ka saarno inaan kulli soomaali oo dhan ka dhigno dad walaalah innama almu'minuuna ikhwa ayaa ilaahay yidhi kulligiin dad muslimiha nahay inaan mu'miniin noqonno oo ilaahay u laabanno dhibkaanoo dhan waxaa noo geystay waxa weeye diintii ayaa la garab maray diintii islaamka oo dhaqankeenna ku jirtay oo aannu ku soo dhaqmi jirnay ayaa bannaanka tashwiish looga soo furay markaasna waxaa yimid khilaaf khilaafkiina wuxuu noo keenay dhibaato iyo caro ilaahay carada ilaahay si aan uga baxno waa inaan ilaahay kaashannaa oo ilaahay barinaa laa xawla walaa quwata ilaa billah cid wax siin kartaa qof ma jirto ilaahay mooye inaan ilaah bariga badinno kulligay ilaahay u laabanno kulligay towbaddii ilaahay wuxuuna faray aanu fulino siday tahay u fulino inaan kitaabka ilaahay ku dhaqanno oo ka dhiganno tiirdhexaadka xukunkeega iyo cadaaladdeeda inaan ka dhiganno cadaaladda dadka sidaad og tihiinba cadaaladdii waa laga tegey kulligeenna waxaa loo baahan yahay haddaan cadaalad la helin waxba ma jiraan dadku kulligiis wuxuu noqonayaa dad aan maaragtay qof wax celinayaa ma jiraan qofka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu nagu hago oo nagu horkaco oo nooga raalli noqdo in aanu diinteeda addeecno dadkayga iyo diinteeda iyo dalkaygana wuxu qabanno dhib kale ka saar waxaan ognahay in ummaddii soomaaliyeed kulligeed qofkii hadlaaba uu yidhaahdo beesha caalamka war beel caalam wax nooma taraysee rabbilcaalamiinkaan quskanno ilaahay baa waxna siin kara ilaahay baa fakriga naga saari kara ilaahay baa dhibka naga saari kara ilaahay baa nabadda noo keeni kara nabad la-aan waxba ma hagaagaan waxaan rajaynayaa haddii ilaahay ii doorto inuu meeshaa igeeyo ee madaxweynaha dalkan iga dhigo inaan diinta iyo dalkana u adeego iyo ummadda islamarkaasna amniga dalka inaan sugo aan la isku halayn aan maaragtay qof dariiq istaaga iyo kuwa dadka laaya iyo kuwa qarax sameeya midna inay arladan ka dhammaadaan baan ilaahay ka rajaynaya waxaan ballan qaadayaa oo ilaahay agtiisana ka ballan qaadaya ummadda horteedana ka ballan qaadaya inaan dar ilaahay ugu shaqeeyo ummadda soomaaliyeed dalkaanna ku badbaadiyo hadalkaani waa hadalkayna waa iclaan keliya inaan sheego inaan musharaxahay murashaxahay murashaxa madaxweynenimada soomaaliya madaxtinimada soomaaliya cidda keliya oo aan tala saaranayaana waa ilaahay waxaana ku rajawaya ilaahay inuu aqbali doono aniguna amaradiisa iyo tilmaamihiisa iyo wixii uu noo qoray iyo kitaabkiisii qur-aanka ahaa inaan ku shaqeeyaan ballan qaadaya ummaddana intaasaa u dana dadka intaasaa u dana dalka intaasaa u dana in diinta khilaafka laga saaro qabiilka qof waliba waaya litacaarafuu baa ilaahay yidhi yaa litacaarafuu ayaa ilaahay yidhi inaan u isticmaalno inaanaan u isticmaalin in ama aan isku gumaysanno ama aan siyaasad ka dhiganno ama aan wax ku dillo inta iskaashanno ama aan dadneedaana dhulkama degi kartaan oo annagii waxaa ka fiican in aynu qabyaaladaas meel iska saarno waa ka baxnay waaya dhexe hadday nagu soo laabatee sideeda ay nooga baxday oo fiicnayd inaynu noqonno amnigooda iyo nabadgelyadooda la helo mashaariicdooda iyo wixii khayraadkooda ah oo u yaallana in loo soo saaro oo ummaddu ay wax ka dhigato waxaan rajaynayaa haddii aan madaxweyne ka noqdo carradatan inaan loo baahan muddo gaaban gudaheed in naloo soo shaqo tegi doono kuwa ayaga naga qaxay oo halkaa baadariyaashu ay ku tashkiiliyaan ama sakhraaniin iyo xashiish ku cabbaan ama yurub iyo ameerika ku xiranna inaan dib ula soo qorno dadkayaga inaannu iyaga tashkiilsanno inaannu ummaddeeda u ducayno inaan maaragtay aanu noqonno dal xor ah oo diinta islaamka ku dhaqma diinta islaamka aan ku dhaqmayno dad baa waxay u yaqaaneen shabaab iyo daacish iyo alqaacide iyo inay islaam yihiin kuwaasoo islaamka ka soo horjeeda waan la dagaalamaynaa dagaal ayaan ku qaadaynaa waan la dagaalami doonaa diinta islaamku terroristi maaha xag jir maaha wax ma disho xaqdarra dadka kuma layso diinta islaamku keliya islaam waxa loo yidhi waa nabad salaam macnaheedu nabad weeye inaannu nabaddaa ku dhaqno ummadda ilaahayna maaragtay u barino kulligeenna ummadda soomaaliyeeday waxaan idinku wargelinayaa in loo baahan yahay inaan ilaahay u laabano war qof walbow ilaahay bari cid kale ha baryin cid kale oo wax ku siin kartaa ma jirto ilaa maa shaa allah wax aan ilaahay doonin ma helaysid mana arkaysid ilaahay kuu garan awood ma lihid annagu awood ma lihin ducafaa baa nahay ilaahay baana abuurtay asigaan ka sugaynaa inuu awoodna siiyo inuu dhaqaalana siiyo inuu aadaabna siiyo inuu naga xarimo dhiigga dhexdeeda ah inaannu isdilka iyo dhibaatada iyo qabiilka iyo inaannu ka gudubno ayaannu u baahana waxaa fiican inaan raacno aayaddii qur-aanka waqtasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu war aan isku mid noqonno oo itixaad samayno gacmaha aynu isqabsanno si aan wax kastoo naga hor yimaadaba aanu u xaleelano ama uga boodno waxyaga annagaa leh dadka annaga dalka iyo dadkaba waa dadkaygii dhulka waxaa noogu jira annagaa leh khayraadkaygan la soo baxaynaa inta aan aamino ilaahayna aan aamino ilaahay aan isku tiirsanno ilaahay dartii kulligeen aan u wada shaqayno waxaan kaloo rabaa inaan maanta wax noogu daran waa abaar abaar baa dalka ka jirta ummaddii iyo xoolihii way baabeeen intay maqlaysa iyo intay fiirsanaysoy gacmaha koritaaga ilaahay ou roob khayr qaba ilaahay ou roob khayr qaba ilaahay roob khayr qaba dhaqso noogu keen ilaahay rabbi ummadda noo badbaadi ilaahuna badbaadi annaga iyo xoolaha yaga iyo beeraha yaga ilaahuna badbaadi ilaahuna badbaadi qof kasta oo ifiirsanahaya ama imaqlahayow gacmaha kor taagoo ilaahay bari haddaan inteennaasi isku darsanno ilaahay waxaan ka rajaynayaa saacadaba maalmo gudahood in roob khayr raba ilaahay noogu keeno ilaahayna saasaan ka baryahayaa intii wixii ka soo harana hadda waa iclaamin keliyahe dib baan ka soo sheegi doonaa mar kale xanaanka iyo qurucdan ibay kugu jeclaado
yaa waaye hibo istayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki ma ila warramo uhaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma aduu taajiriaad aragtay maye dharka iidaan ugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baallamaad naqatay aniga haddaan iidan liigelin hibo istayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado anna waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smart watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashiono ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xalshan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba smarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cillad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirrada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama app storeka
gabagabada barnaamijka wareegayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo la kulmay wakiilka midooda afrika ee soomaaliya danjire francisco madera ayaa kala hadlay kaalinta amisom ee amniga doorashooyinka iyo guud ahaanba dalka kadib falalkii shalay ka dhacay garoonka diyaaradaha dancadda ee muqdisho kuwa oo markaa lagu sheegay wasaaraha in lagu carqaladeynayo arrimaha doorashooyinka dalka kulankan ayaa yimid kadib markii garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada muqdisho lay xubno ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen islamarkaana halkaa muddo saacado ah ay ka dagaalamayeen khasaare kala duwan ayaana ka dhashay guud ahaan caawa barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacada haddii daltan magaalada muqdisho qaartan dhegeystaha waa nageynta ah anigoo cabdinaasir maxamed maxmuud ee barnaamijka idinla socodsiinaya soona saare cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya barnaamijkan kiisa intaa ku kulman doono sidaas iyo nabadgelyo